waxaan rabaa halkan inaan kaga warbixiyo dagaal maanta lagu qaaday cadowga oo ay ku qaadeen ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo ciidamada soomaaliyeed ee s n a iyo ciidamada ummadda soomaaliyeed caawinaya runtii dagaalkaas maanta waxa weeyaan si guul ahoo muxuu wuxuu ku soo dhammaaday sharafi ay ku jirto runtii cadowgii waxaa maanta gaadhay khasaaro aad iyo aad u ballaadhan baa gaadhay waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegayno waxa weeyaan muxuu ahaa dhimashada maanta nimankaa waxa gaadhay toddobiyo toban dhimashaa ilaa muxuu ahay dhowr iyo labaatan dhaawaca oo runtii waxa weeyaan aagga janaa'i cabdalle ilaa waxa weeyaan maaragtay muxuu ahay jilib iyo jamaame runtii dagaalladaas qorshaysan waxa weeyaan ciidamada aan muxuu ahay kor ku soo xusay baa qaaday waxayna ku soo dhammaatay muxuu ahay si wanaagsan oo runtii waxa weeye geesinimaa ummadda soomaaliyeed waxaanu tusaynaa ama u xaqiijinaynaa sida maanta ay wax u dhaceen waxaad arkaysaan muxuu ah hubkii cadowga oo halkan yaalla waxa weeyaan labadaa qori ee beekemka oo ummadda soomaaliyeed ay ku dhibaataynayeen alxamdulilah waxay gacanta u soo galeen labadaa qori ee beekemka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo ciidamada waxa weeyaan s n a iyo ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya waxaa kaloo muxuu ahay gacanta soo galay hubkaas muxuu ahay aakayga ah oo ka kooban waxa weeyaan lix qori runtii waxaan isleeyahay qalabkaas muxuu ahaay saanadda militaria ciidamada muxuu halkaas muxuu ka howlgalay ayaa waxa weeyaan guulaha ka gaadhay muxuu cadowga waxaa kale oo laga qabtay muxuu ahay tureeyaha aad aragtaan oo ninkii waxa weeyaan cadowga hogaaminayey runtii uu si khaasa u isticmaalayay waxa weeye ayaduna waa guulaha ay ciidamadu gaadheen waxaan leenahay mar walba ciidamada soomaaliyeed iyo ciidanka jubbaland runtii in muxuuha qorshayowga noocan oo kale ay muxuha horey usii wadaan ummadda soomaaliyeedna ay isaga ilaaliyaan sida kansarka laysaga gooyo in nimankaa laysaga gooyo waxaan leenahay runtii guulaha aan maanta ka gaadhnay nimanka cadowga ah waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed markhaati bay ka tahay ama waxa weeyaan wax aan isleeyahay runtii guulaha muxuuha aan la qarin karin weeyaan waxa weeyaan dagaalku sidiisaba waxa weeyaan markii la fiiriyo dagaal waxa weeyaan waa uun muxuu ahaa isku day weeye annagu waxaanu isku daynay kuna tallaabo qaadnay inaannu muxuuha nimankaa cadowga meelaha ay muxuuha degan yihiin ku weeraro runtii weerarka annagaa iska lahayn annagaa qaadnay weerarka goobihii ay deganaayeen baannu ugu tagnay ayagiina waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax kala cararay bay noqdeen waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed dhiirigelin iyo waxa weeye waxay u tahay in magarasa qof waliba halka uu joogo uu kula dagaalami kara al-shabaab waxaan isleeyahay ciidamadaa runtii muxuu ahaa ka howlgalay muxuu aha eriyadaas muxuu aha geesinimada iyo qorshaha ay qaateen waa mid ay ummadda soomaaliyeed u aayi doonto insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin